guulaysan waa walaalayaal wadadii gaaroodee guyan badan oo la marin baabuurta ka gaabsadeen kuwii guntay gaw xidhow guulaysan waa walaalayaal asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khayrta qiimaha hawada naga dhex dhidha waxaana wanaagsan ayaad leenahay kuna soo dhowaada barnaamij kaar oo aanu ku eegi doono wafdi balaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan oo ay xubno ka ahaayeen wasiiru dowlaha madaxtooyada maxamed muuse abees maariyaha wakaalada horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda somalilan profesor xasan cali iyo guddida dhismaha wadada cali ee isku xidha magaalooyinka sibaaxley iyo hargeysa oo maalintii shalay safar indhaindhayn ah ku tegay habsami u socodka wadadaasi oo haatan lagu howlan yahay dhamaystirka labaatan kilomitir oo ka mid ah jidka isku xidha magaalooyinka salaxley hargeysa ilaa inaguuxa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida wadada cad gudoomiye ku-xigeenka wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan injineerka dhisaya wadada maayarka magaalada salaxley iyo xubno kale waxaynay dhammaantoodba iska daba mareen muhiimadda ay leeyahay jidkani iyo sida loogu hagarbaxay iyo kaalinta ay xukuumaddu ka qaadanayso dhammaystirka jidkan haddaba waxaanu barnaamijkan kusoo tabinayladii madasha laga jeediyey oo dhammaystiran waxaanu u dhacay sidad
maanta taariikhdu tahay bisha afaar oo waafaqsan bishii lixaad taariikhda hijriga waxaynu joognaa mashruucii dhismaha waddada cad gaar ahaan shantii kilomitir ee dawladda insha allahu tacaala wakhtigoo gaaban awgeed waxaan ku soo dhoweyn doonaa ugu horrayn iyadoo dhammaan marti sharaftu ay mahadsan tahay halkan ka soo qayb gashay xafladda waa ugu horreeyo wasiirka madaxtooyada iyo waddooyinka mudane xirsi cali xaaji xasan wasiirka madaxtooyada wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane maxamed musaabees iyo guddida waddada cad iyo dhammaan dadka deegaanka ee eriyada maarata ka soo qayb galay hawshan ugu horreyn waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha waddada cad cali ibraahim xamed bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jecelay inaan aad iyo aada ugu mahadnaqo wasiirka madaxtooyada ahna wasiirka waddooyinka mudane xirsi cali xaaji xasan iyo wasiira dowlaha madaxtooyada iyo dhammaan akhyaartan kale ee kasoo qayb ka soo qayb galay ka soo qayb gashay shirkan ah shir yar oo maxaan ku lahaye hawsha ka socota mashruuca waddada cad aynu maanta iskugu nimid waxaa kaloo halka inala jooga maareeyaha guud ee waddooyinka wakaaladda waddooyinka somalilan brofesor cali xasan cali cismaan madax dhaqameeddo badan aqoon-yahan kulligiiba waynu wada salaamaya mudane wasiir base adiga aad iyo aad baanu kuugu mahadnaqayna gaar ahaan waayo hawshan ay u xeedatay degaankuna u xeydtay inuu dhammaystiro ee ah waddada cad mar walba markii aanu wax kaa dalbanno amba aanu ku yeedhnaba si hagar la-aana ayaad nooga ajiibtaa maanta weliba aanu ogeyn inay mashquul ku yihiin tihiin oo ku tihiin shirkii kormiya oonu fasa wadnaa ku haynay talow wasiirku ma iman doona mise hawlo kalaa siidan doona ayaa dhowr jeer tilifon u diray wasiir abees wuxuu yidhi ballantu waa naga sidii waananu imanaynaa gelika dambe idinkuna isyaariya marka aad iyo aad baan kuu mahadnaqaynaa dhimaatikan caasimi waxa weeye sidaad ogeyd saddex iyo tobankii kilomitir ee hore waa la dhameeyey ilaa toban haddana waa bilowgii labaatanka kilomitir ee waddada dhismaheeda ahaa ee ka bilaabantay toban tegi doontana qool adag waxaan is leenahay shantan marka la dhameeyo oo ah shantii kilomitir ee xukuumaddu ay nagu taageersay in shan iyo tobanka kilomitir halayna aada si istaba jooga loo dhammayn doono weliba waxaan hirsanaynaa inaanu dhammayno labaatankaa inta sannadan gudaheeda lagu jiro welibana cadatuulka dhowr kilomitir raasiino banka sidaad oogtay wasiir banku ma hawl yara wuxuu u baahan yahay kabisaad aada iyo aada u culus oo waxa weeye dhul banah oo jilicsan laakiin waxaan is leenahay haddana waa gaari doontaa wejiga saddexaad ee waddadu waxaa weeye qool caday ilaa ila gooxa iminkana wasiir waxaan doonaynaa inaan kuu sheegno inuu higsiga iyagii weliba sii kordhay markii hore ila gooxaa baanu ku joogay iminka waxaan doonaynaa inaanu wahaashiino ilaa awaar oonu imarka qabanqaabadeedii iyo qosayeedii aanu wadnaa annagoo isleh bulshada halkaa degan ee halkan degan baa halkaana degan midda kalena bulshooyin kaloo ay maxaan ku lahaye ay macaamil lahaayeen boqolaal sannadoodna waanu la wadnaa markaa waddadan waxay noqon doontaa marka la dhammaystiro waddadii hargeysa ka baxaysa ee awaala tegeysa insha allahna higsiga iyagu imanka waa kaa waananu ku dadaalaynaa qorshaheedii iyo qabanqaabadeediina waabanu bilownay markaas dee waxaanu xukuumaddaa kale gobolka ismaamulka soomaaliyeed ee etoobiyana insha allah waanu la xidhiiri doonaa oo iyana inay wax ka geysato isku xidha waddada ina guuxaa ilaawa oo markaa deegaankan ka dhigi doona sidii berigii hore waddadu ahayd markay tegi jirtay halgeysa ka tegi jirtay ilaa feefee legi jirtay oo ahayd waddo dhaqaale waddo ganacsi waddo dadku isdhex maraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay maxaanku ilaayeen waxyaalo badan oo dhaqaale ah aan rajeynayno inay somalilanna ay ka tabi doonto taas waa higsigii maxaanku ilaayay waddada waxaanu doonaynaa inaan halkan aan ka sheego marka aynu waddadan soo gaadayno waad aragteen in yaroo laba kilomitir iyo bar iyo saddex kilomitir iyo laba iyo bar oo eeg marka soo geli aada isoleynsid oo waddadii la sheegayay me ilaa aad ku nasatid marka soo gaadid waddada taa waxaa jiray waxyaalahan isku ogeyn dowladda hoose waa dowladda hoosea iskale intaa ayaa maxaan ku laayay marka hore iskale laakiin dowladda hoose waxay ahayd inay maxaan ku laayay carasuulka dhigso wasaaradda duulista hawaduna inay daamirka oo weliba markii la samaynayey maxaan ku laayay terminalkii maahee ranweygii hore ayay ahayd waxoogaa daamiro meeshaa yaalaan markii ranweyga la dhameeyo ayuu iska duulduulay oo la kala qaatay oo ahayd tii aanu rajeelaynay in maxaan ku laayay intaana lagu sameeyo waxaan doonayaa inaan usii sheego labadaa hay-adood inaan u soo socono oo wixii lagu heshiiyey markaan tan xoog u dhaqaajino inayana intaa soo dhaqaajiyaan oo ah wax maxaan ku laayay dee waajibah inay dowladda hoose isla iska kaashadaan wasaaradda duulista hawada intaas waxaa raacinaya in aan kollayba dee xukuumadda aanu imarka intan ka harsanna aanu rajeynayno inay wax dhagahayaga maqashiiso ay wax ku ballanqaato kuwa dambe fayska saddexaadna kolle waynu ka wada laakiin waxaan halkan doonaya inaan ka cadeeyo inay taageerada xukuumadda ay ahayd ahayd mid xaqa la-aan ah ma ahuun dhowrkiiloba sida lagugu deeqo laakiin wada shaqaynta naga dhexaysa sbeshally gaar ahaan wasiir xifsi iyo wakaaladda iyo shaqaalihiisa aad iyo aad baanu ugu hambalyeelaynaa aanu aada iyo aadna u sheegaynaa dadka shacbaweynaha in ay wasaaradaasu tahay wasaarad shaqo iyo wasaarad weliba qofkii wax qabsada wax la qabanay haddaan mid yar ku daba tuuroon intaanan dhamayn waxa ayla tahay siyaasadda ay wasaaradda waddooyinku hadda ku socota inay aada iyo aada u fiicantay oo ah qofkii wax qabsadaan anagu wax la qabanaynaay wax qabsada shicbiga oo laga baxo dee qof wax weydiisanaya oo aan haddana waxba aan ku kordhin wixii maxaan fulan weydiisanay wasiir waan kugu hambaleynayaa taasoo dunidu saasay u shaqaysaa wax sadaqay ma jiraan sadaqadu waa wax kale laakiin marka mashaariic noqoto waxa weeye deegaankii wax qabsada in wax lala qabto oo laga baxo ee hadal waxqabada oo haddana aan fiicnahay markaa siyaasaddaa cusub ee wasaaradda aad baanu usoo dhaweynaynaa waanan kugu hambalyeynaynaa hawsha wanaagsanad qaranka u hayso ilaahayna ha kula qabto annaguna waanu ku barbataagannahay bacdama aynu isku dan nahayoo ay danteenna tahay wax wada qaban wax qaban wax qabsi iyo wax adoo muuqdo laysla maxaan kulaayay qabso waan mahadsanta
aad iyo aad gudoomiye mahadsan markan waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka wadada الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa wasiirka madaxtooyada iyo wasiir dowlaha madaxtooyada maxamed muuse abees iyo dowladda ayaan u mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa kaalmada ay ka geysanayso iyo guwaabinta lagu guwaabinayo dadka inay wax qabsadaan dadku waxay isku dhaafaan laba arrimoodu waa hamiga iyo dadaalka hamiga ay dadku keenaan ninba ninku ka hami weeyi kor buu uga kacaa ninba ninku ka dadaal badan yahayna kasareeya labada arrimood baa dadku isku dhaafa in shicibku yidhaahdaan waxaanu samaysanaynaa waddo siddeetan kilomitara hore looma arag laakiin waa waxaynu imika bilownay waddada imika aynu maraynaa toddobaatan sannadood burbur bay ahayd laakiin hadduun baa loo kacay inaynu isku darno hamiga dadka iyo hamiga dawladda marka la ysku daro waxa yimaada wax la yidhaahdo horumarin baa timaada inay dawladdu tidhaahdo waddooyinkii baanu dhisaynaa kaabayaashii dhaqaalaha waa asaaska weeyi horumarinta weeyi aad iyo aad baanu ugu guwaabinaynaa aad baanu ugu hambalyaynaynaa wasiirka madaxtooyada xirsi dadaalka uu ku sameeyey horumarinta waddanka waa wax dhaxal looga tegaya dadkan nin waliba uu soconaya laakiin waxaa loo baahan yahay nin waliba inuu ka taga dhaxal aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa idinku hambalyaynayna waxaanu kaloo leenay shicib ahaan walaalayaal hadalka aynu yarayno oo aynu wax qabsanno waxaa horumarinta la yidhaahdaa waxay ka bilaabantaa waxaysiin ma aha waxbaan qabsanaya anaa wax qabsanayaba ka bilaabantaa haddii waddanku horumarin lahaa wax wax la bixiyo ama wax la siiyo ama sadaqad filibiin baa ku dhergi lahaa oo maraykanka kaga dhergi lahaa asia oo wadamada uga hooseeya weeye laakiin waddanka yidhaahda ama qofka yidhaahda waxbaan qabsanayaa ayuunbaa horumar gaadha marka waxaanu leenahay walaalayaal aynu wax qabsanno oo horumarno oo aynu wax qabsanno dawladduna aad bay ugu mahadsantay in ay inagu garab gasho oo inagu horkacdo inaynu wax qabsanno laakiin dadka ayay ka timaadaa oo haddaanay dadka iyo dawladdu aanay wada socon horumar lama gaadho waxaanu kaloo ugu mahadnaqaynaa dawladda runtii in ay dadka u sheegtay tidhaahdo ninkii wax qabsada ayaanu annaguna wax la qabanaynaa cadaaladuna sidaasay ku jirtaa ninkii wax qabsada ayaanu wax la qabanaynaa ninkii hadalkiisu iska badan yihi ya hadalkiisu baa batay laakiin waxqabadkiisu u yaraaday marka waxaan leenahay walaalayaal fadhiga aynu ka kacno in badan baynu iska qayilayno iska hurunde hore aynu u soconno aynu wax qabsanno dawladduna hadday inoo bilowday horumarka innaguna aynu haddii ilaahay ka dhigo aynu wax qabanno mudane wasiir siaad aragtay waddadu dadaalkeedii wuu socdaa saaca la sheegay labaatan kilomitir ilaa iyo qool cadi baanu rajaynaynaa inaanu dhammayno waxaana wax inoo yaalay wixii aad qabsataan annaguna intaa qabsataan inteeda ayuu maanu idinku daraynaa iyo weliba ziyaado soo saas ma ahayn iyo weliba ziyaado maanta waa tii ugu horreysay waa shantii ugu horreysay dawladdu ina siiso aad bay ugu mahadsantay dawladdu iminkana waxaynu bilaabi doonaa tobankii xaggayaga toban xaggayaga dabeedna dawladdu iyana insha allah bankii markaynu galno dhabarkay ku qaadi dawladdu bankii bankii insha allah dhabarkay ku qaadi waa u ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala hawshaa loo yigmaday inuu ilaahay hawl yareeyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu hawsha horumarkaa ee aynu ka bilownay ummadda u bilownay inuu ilaahaynu hawl yareeyo waxaana loo baahan yahay shacib iyo dawladba inaynu meel ka soo wada jeedsanno oo waddanka horumarino oo wax qabsanno hadalka yarayno waxqabadka badino ayaynu u baahannay ilaahay waxaan ka baryaa inuu hawsha inoo hawl yareeyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqonno dad dantooda yaqaana oo dantooda u soo jeeda in aynu noqonno ayaan ilaahay ka baryayaa wasiirka iyo wasiiru dawlaha madaxtooyada maareeyaha waddada oo tala aad u fiican iminka dhegta igu riday aad iyo aad baan u mahadsantahy waa idiin ducaynaynaa dawladduna aad bay ugu mahadsantahay horumarka runtii ay dadka la garab taagantay ninkii wax qabsanaya aad iyo aad baan u mahadsantihiin وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sheekhu mahadsan yahay insha allah waqtiguna uu gaaban yahay waynu soo gaagaabsan doonaa waxaan imika u yeedhayaa ninka aynu deegaankiisii joogno maayarka salexlay mudane ismaaciil yuusuf xuseen sheene subxaana wa tacaala inoo suurtageliyey maanta halkan aynu isugu nimaadno marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa waftigan ballaadhan ee uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada isla markaana ay hoos yimaadaan waddooyinka somalilan iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada maareeyaha waddooyinka iyo guddiga waddada oo runtii mudan had iyo jeer alle maaragtay lala ogaado ducada waxaa kaloon u mahadnaqaynaa ganacsadaha cumar caydiid oo isagu ahaa furihii waddadan ahaa ayaan u mahadnaqaynaa aan marnaba la ilaabi karin isla markaana salexda ku riyoon jiray in ay waddadaasi gaadho biyana loo sameeyo barwaaqo fara badanna ay runtii ka same ka hirgasho waxaan aad iyagana uga mahadnaqaynaa guddiga waddooyinka oo habeen iyo maalinba u socda sidii ay waddadaasi u gaadhsiin lahaayeen salexley cali wuxuu sheegay inay u dhaafi doonto salexley awaare waddadani runtii hadday arrintaas suurto gasho salexley waxay noqon doontaa maaragtay waxay noqon doontaa albaab ay somalilan ka soo galaan bariga etoobiya oo dhamme ayay noqon doontaa isla markaana ay bulshada ku dhaqan iyo reer somalilanba faa'iido badan bay arrintaasi u keeni doontaa waxaan runtii mar labaad u mahadnaqayaa wasiiru dowlaha madaxtooyada bulshada reer somalilan meelaha kala duwan aad maalin walba ugu tegaysaan iskama ikiin ammaanteen dhaqdhaqaaq fara badan ayaad ka samaysaan dhinaca horumarka ilaahay ayaan subxaana wa tacaala idiin baryaynaa in muddada xilka ay xukuumaddana hayso uu idinla garab galo dadaalkaa faraha badan le aad samaynaysaan runtii waxaan ka codsanayaa wasiiru dowlaha madaxtooyada oo maalin hore oo aanu halkaa tagnana aan kala hadlay in aad noo shaqaalaysaan xubno horna loogu tababaray waddadan salexday iyo hargeysa isku xidhaysa oo runtii aanu doonayno marka la sameeyo la dhaafo inay iyaguna dadaalkooda muujiyaanoo ay biyaha iyo waxyaabaha yarare ay u baahan tahay ka qaban karayaan insha allah bidnillah kariim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu runtii waa gabagabeynu taagannahay waxaan ku soo dhawaynayaa kelmad uu ina siiyo injineerka waddada ee yuusuf
asalaamu calaykum marka hore sidii hore loogu mahadnaqay wasiirka waddooyinka maamulka wasiirka madaxtooyada iyo agaasimaha waddooyinka dhammaan marti sharafta meesha isugu timid aad baan ugu mahadnaqay annagu dee dadka technical aan nahno waxaanu idiin sheegaynaaba wax farsamo waxaan hortoo marka hore caddaynayaa warqaddii wakaaladda waddooyinka ay noo soo qortay injineeradeeda ay soo dirtay ay ku tasgareeyeen dariiqa wuxuu noqday dariiqan convulsionkiisu boqolkiiba boqol iyo toban waa dariiqa ugu adag somalilan imika intii laga sameeyey dariiqa ugu dhow u dhowaa wuxuu ahaa gabiile mid magaalada dhex mara kaasina boqolkiiba siddeetan buu ahaa marka waxaan is leenahay merit baa ku hesheen intaa wixii ka dambeeyana sidaas unbaan ku wadayn dee haddaanu boqolkiiba boqol iyo toban keennay waxaanu dawladdu ka rajaynaynaa inay abaalgudna siiso intaasoo kilomitroo kale aniga intaasoo hadalkayga dhayay wasalaamu calaykum waraxmatullah
runtii waxaa kusoo dhaweyn doona gudoomiyaha gudoomiye rashiid wasiire kusoo dhaweyn doona
waxaan shirkadda iyo hay-adda wadooyinka wasaaradda madaxtooyada wadooyinka hoos yimaadaan guddiga u xil saaran ee hogaansana shuruucan oo cali guddoomiye yahay oo si gaar aan ugu mahadnaqayo dhammaan dadka isugu yimi kulligood waan u mahadnaqayaa waxaan anugu kelmadayda odhanayaa dadka dadka aan halkan imika joogin ama aan deegaanka ahayn halkan ku sugnayn deegaanka imika wadada shaqada ka socoto ama debadda jooga ama qurbaha jooga ama reer somaliland meel kastoo ha joogaanbe waxaan leeyahay wixii aa wadooyinka ka qayb qaadan lahaydeen waydu sugayaana ka kaca waddadiina waa arkaysaan boorkuuna ka duulayo waa arkaysaan hawshii inay socoto dhinaciinnii wax badan waa qabateene wixii hadhay baa laydinka rabaaye ka kaca fadhiga hadalka badin maayo waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada si uu isagu kelmaddiisa halkan uga yidhaahdo
alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah guddiga waddada iyo mas-uuliyiinta kale halka ka socda ee dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan dhammaantood waan salaamaya waxle assalaamu calaykum raxmatullah waddada runtii waa ku faraxsannahay inay socoto oo sidii loogu talagalay u socoto deegaankan reer saalaxnay ee ka shaqaynaya waddada iyo guddigana aad baan ugu bogaadinaynaa ugu ammaanaynaa ugu mahadinaynaa dadaalkay sameeyeen annagana sidaanu ballan qaadnay maalintiisuu kay dambeysay laba shay baanu ballan qaadno waddada standardkeeda oo waa taa uu sheegay injineerku in standardka injineeradu saxeen oo markii hore kilomitriskii hore ee laga bilaabay qoonsimaad uu ka yimi oo ay injineeradu ku washangareeyeen waxa weeye shayga labaadna wuxuu ahaa marka dhammaysaan ayaanu idinku daraynaa wixii kalena shantii kilomitir calow weli ma dhammaan waxayse markay shantaasu dhammaadaan maariya wakan ila joogay uu amar ku haystaa shantii kilomitir kale in laydii sii daayo maalintaa shantaa dhammaysaan shantii kalena waa laydii sii dayni insha allahu tacaala sidii ballantu ahaydna ka hadhi mayno ilaa intay salaxle gaadhayso ma aha annagu awaare geyn mayno awaar waa dowlad annagu ilaa xadkaanu idinla wadaynaa insha allah insha allah ilaa ina guuxaa ayaan idinla wadaynaa laakiinse awaare idinkaa geyn doona iyo etoobiya annaga inta ka sokaysa xil naga saarnaya xuduudda intaa insha allahu tacala waa idinkala shaqaynaynaa xooggaanu idinla saaraynaa waa idinla barbataagannahay aad iyo aadna ugu mahadsantii sidaanu ballan qaadnayna cid kasta oo dadaasho oo wax qabsata wax baanu la qabanaynaa guud ahaanba akhyaarta qiimalaa wadanagala xidhiidhay waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah ayaanu idinka diyaarinay kormarkii wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan iyo guddida dhismaha waddada cad ay ku tegeen maalintii shalay habka ayna kusoo indhaidheynayeen habsab socodka waddadaasi oo haatan la wado sirka labaatan kilomitir oo ka mida jidkaasi barnaamijkada meentanu iskugu imanayno waa yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan dacad oo idin leh beri nooli ku guud ahaan dalkeena iyo garoodii hore umaru wadooyin iska rafgaran